howlgal ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada booliska magaalada galkacyo iyo kuwa asluubta gobolka mudug ayaa waxay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo shan boqol oo dhalo maanduuriyaha khamriga kuwaasoo lasoo gelinayay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyaha saldhigga booliska degmada galkacyo gaashaanle cali xirsi sahal ayaa wuxuu warbaahintu uga warbixiyey maanduuriyaha ay soo qabteen waxaan saakay aan ka warbixinaynaa ee, howlgal aan saakay oo qorsheynay howlgalkaasoo nooga yimid ee, dadka shacabka ah oo magaalada gaalkacyo degan ee, lana soo xiriiray saraakiil saraakiisha nagala nagala shaqeysa ka mid a Ee, waxayna wa- howlgalkaas uu ahaa howlgal ee, maandooriyaasha ah runtii waxaan u mahad celinaynaa shacabka sidayno warbixintan noogu soo gudbiyeen waxaan ka howlgalnay goobihii ay noo sheegeen niman hubaysan oo oo ku abtirsada reer puntland ayaana la kugu sheegay inay qabradan soo geliyeen oo dhalinyaro ah Ee, runtii waa ka gaari weyne waan qaba weyne laakiin meelihii ay ku dejiyeen ayaan ku qabanay waa naga baxsadeen waxaan la xiriiri doonaa in lasoo qabto ee, maamulka deriskeena ee puntland warbixinadooda iyo sistamka ay yihiin iyo qaabka yihiin waa la wadaagi doonaa waxaana lasoo geliyey qamriga intaan la eg magaalada Ee, gacantaana kusoo dhignay adugu markii la xisguuleysnay inaan gacanta kusoo dhigno waxaan u mahad celinayaa shacabkii nagala shaqeeyey iyo saraakiishii nagala shaqeysay ee, ciidanka booliiska soomaaliyeed oo howlgallada ku jiray waxaana howlgalkaas ka saacidayey ee, ciidanka asluubta runtaan u mahad celinaynaa sida ay noola nooga- noogala saacideen in hawshaas nagala soo qabtaan iyo ciidamada kaloo iyo saraakiisha kaloo deegaanka nala degan runtii waa u mahad celinaynaa howlgalkaas lagu guuleystay waxaan u digayaa ama mar walba baaq u dirayaa runtii waxaan dhihi karaa war waxaan ka waantooba war dhibaatadan idinkana naftiina oba roona bulshadana oba roona ka waantooba haddaada ka waantoobnina waxaa mari doontiin ciqaab mid adduunyo iyo mid aakhiraba ciqaabta adduunyo waa inaad martid eh, xarag ganaax eh, iyo maalkaagii oo khasaaray runtii ku faa'iidi maysa hadduu ilaahay idmo annaguna waa ku dabagelaynaa hadduu ilaahay idmo shacabka guryahooda aad gelinaysiin ayagaa soo sheegi doona annaguna gacan biraa ku qaban doonaa hadduu ilaahay idmo adiguna waa ku khasaari doontaa adduun iyo aakhiraba inta marka aad khasaari laheed aakhirana khasaare ay ku jiri laheed adduunyana aadan waxba ka faa'iidin ka waxaan leeyahay ka waantow